ama صifaة الqaضاء habka wax loo xukumaya iyo dacwadda masmuucada noqonaysa walaa tasixu dacwa dacwaddu kama ansaxda buuli ilaa min muطlaqi الtasaruf qof tasarufkiisu sii daysan yahay oon maxjuur ahayn bay ka ansaxdaa walaa tasixu mana ansaxayso dacwa اlmajhuul shay aan la garanayn dacwaddiisu ilaa fi masaa'ila minha alwasiya masalooyin ay wasiyadu ka mid tahay mooyaane oo dacwaddii qofkan ay ka ansaxayso waa inuu mutlaqu tasaruf yahay mutlaqu tasarufkaasina waxaa looga jeedaa inaanu maxjuuru caleyhi ahayn sida masalan sabigii kii waalaa safiihii kuwa iyaga ah dee ma ansaxayso dacwaddoodu mudda caleyhiga wax loo sheeganayana waa inuu mukalaf yahay qof qaangaada oo aan waalayn waa inuu yahay waaya dacwaddu qofkani waxaan uu sheeganayaa waa inuu macluum yahay ee aanu majhuul ahayn ama dayn ha ahaada ama cayn ilaa waxa la isu sheegto waa wax dayna iyo wax caynahoo iminka halkan yaallo oo muuqda mid kastaba ha ahaado laakiin waa inuu yahay wax macluum oo la garanayo laakiin masalooyinkoodan mudawalaadkuna ay sheegaan oo mid ka midii ay tahay wasiyada bay ansaxaysa dacwa almajhuul waa ansaxaya hawsha badana ku sugan tacyiinkeeda awgeed baana loo tasaamaxay mathel nin baa wuxuu u dardaarmay nin kale alaab mathel dhar oo kale ayuu u dardaarmay ama kutub markii uu dhintay baa kii uu dardaarmay uu soo taago waxa uu leeyahay below aabbihii ku dhalay wuxuu ii dardaarmay dhar wuxuu ii dardaarmay kutub daisi ma iska ansaxaysaa kolka waayo dee qof kale ficilkii weeyey haddaba fa in iddacaa daynan hadduu dayn sheeganayo qofkan dacwadda wada waa muducigii ayaa dayn sheeganaya dakara waxa uu sheegayaa aljinsa waalqadra wasifata saddexdaabaa israaciyo jinsiga waxaana uu yahay qadarku ahaa iyo sifadiisa intaba waa inuu israaciyaa waxa uu leeyahay boqol baan ku lahaa boqolkaasina somalilan ba ahayd ama boqol dollar ama boqol bir intaasay ahaayeen ninkan hebel waxaan ku leeyahay boqol dollar baan ku leeyahay saasuu leeyahy u isbaatinaya waa inaanu odhan boqol keliya ilaa boqolku way badan yihiin marka jinsigan iyo qadarkan wuxuu usii raacinayaa sifada dee waxaan uu ka hadlayaabaa masalan sifo yeelan kara lacagta oo kale tii dahabka ahayd marka la eego de waa inuu idhahdaa lacagtan ku leeyahay waa dahab qadarkeeduna waa waa labaatan diinaar sifadeeduna mukasar iyo sixaax kolbaka ay tahay waa inuu cayimaa jinsiga wax kale hadduu yahayna waa la mid laba neefoo adhi aan ku leeyahay qadarkiiiyo waa sheegay jinsigii sifadana waxa uu leeyahy waa sabeena iyo waa wanan sidaas u wadaya aw caynan buu sheegtay yumkinu tacyiinuha in la cayimaa ay markaa suuragal tahay cayanahaa kolkaa iyadana dee ha cayimo wa ilaa haddii kale oo aanu suuroobaynin in la cayimo dakara sifaatiha sifooyinkeeda ayuu sheegayaa waa kaas wey mael daar bay ahayd daar ayay ahayd wuu cayimaya oo naaxiyaday ku taalla iyo magaalada iyo xaafadda iyo waaxda iyo sekada iyo intoo dhan ba wuu caddaynaya ilaa uu sheego guriga nambarkiisa uu sheeganayo hebel inuu ka xoogay hebel hebel wuxuu iga xoogay guri afar maqsina ku yaalla hargeysa waaxda heblaayo sekada heblaayo nambarkiisu waa intaa dhag adhow marka lasoo ego waa inuu kii noqdaa tacyiinkeedii baa suuroobaya wa ilaa haddii aanu tacyiinkeedu suuroobeyn masel wax caqaar ahoo negi maaha laakiin waa shay manquula awr iyo dameer iyo wixii lamid a sifooyinkeeda ha sheego sifooyinkii muctabarka ahaaye baabusalem aynu kusoo marayna inuu qofku sifaynayo awr buu igala tegay ninkani iga qaaday awrkaa daadiisu waa intaa midabkaa weeyaan qoodha ma koran midab saasuu sifooyinkiisa u sheegaya waka faynan kale haddaba hadduu diido almuddacaa calayh madaa calaygii baa diiday kii wax loo sheeganayay maddacaahu wixii u sheegtay saxa aljawaab jawaabtiisii way ansaxday macnaha xagga dacwad ahaan way ansaxday oo see u ansaxday waxa weeye dee waddadii dacwaddu way haysataa waddadeedii bay haysata oo markaa uu dee inkaaree uu diido de waxaa loo gudbayaa maragyaalmaha isa isagii baa lagu soo noqonaya dacwaddii baa furan weeye way socotaa markaa hadii la yidhi sax wuducigii baa markaa la weydiinaya maragyaal haddii uu markaa dee waayana waxaa lagu soo celinaya kan inkaaray inkaarido hebel baa hebel inkaaray cawriyidun baabaynu naqaane dee diidmuun ba iska noqonaysa saxa aljawaab wakadaa sidoo kale waxaa in qaala hadduu idhaahdo laa yastaxiqu calaya shay-an waxba iguma leh war waxaa ma qabtaa bula maya buui iyo waxba iguma leh wax uu igu leeyahay sharci ahaan ma jiro waa iska inkaaridii usluub kale u dhigay iyo diidmadii taasay markaa usoconaysa fain kaana almuddacaa bihi ila muduciya muddaa calayhi iyo muddacaa bihi iyo dacwad bahayda arkaantii shayga laysu sheeganaya hadduu yahay caynan wax cayna kitaabkan oo kale ama neef oo kale fii yaddi axadihimaa midkood gacantiisa ku sugan falqawlu qawlu biyamiini qawlka la raacayaa waa kiisa oo dhaartiisaa lagu raacaya maxnaa ninkan la odhanayo waa muddaca caleyh waa ninka cayntii gacanta ku haya laba qof baa wax isu sheegtay mid baa markaa wixii la isu sheeganaya gacanta ku haya isagaa asalkiisu qawlkiisu asalka waafaqsan yahay kan kale ee faraha madhan ee banaanka ordayana qawlkiisu wuxuu khilaafsan yahay asalkiibuu khilaafsan yahay oo in sida asalkaa waa in shay walba ninka gacanta gacanta ku hayaa uu leeyahay kan kale ee ordaya meeshan marayaana aanu lahayn markaa kan asalkii waafaqsan baa mudacalaygii noqonaya waxay yidhahdaan odayaashu soomaalidu markay gartooda qaadayaan muduci waxaa la yidhahdaa bay yidhaha ninka soo buskiciyey bay yidhaha macnaa arrinkan bilaabay ayaa la yidhahdaa bay yidhaha kaasaa la odhanayaa ku dhaaro waa marka la waayo maxay markhaatigii muduciga marka la waayo ayaa ka gacanta neefkii ku haya ama shaygii ayaa la odhanayaa ku dhaaro fa in kaana haddii cayntani ay tahay fii yadihimaa labadooda gacmahooda ay ku sugan xalafaa way dhaaranayaan wa jucila baynahumaa nisfayni waana loo kala barhaya midba qayb buu qaadanayaa xalafa wey macnaha xalafaa way dhaaranayaan wajucila baynahuma nisfayn labadii qof shaygan alaabtan waabay wada sidaanba iyagoo isku haysta oo midbaba darafka la haysashada inaan arrinkeedii sahlanayn baad daranta halkaad odhan lahayd ninkaa naga sii daabalaayada intaan isku dili lahay haysashadii waxa weeyaan dee arrin wax lagu binayn kara wey soomaalida waxay yidhahdaan xay iyo nin kale araggaa ka dhexeeya yidha xay manaa waxay uga jeedaan cayn xaygan wuxuuna ujeedaa maan umalaya cayn xay iyo nin kale araggaa ka dhexeeya markaa ha ku dugleeyo un wey cidina ka furfuri mayso haddii labadoodiiba iyagiiyo wada haystay qaatigii la yimaadeen maxkamadii dacwadiibuu ka dhagaystay dee kanina waa muduci kana waa mudda caleyh labadoodii adiguna keen maragyaal adna keen maragyaal waa la ysu dhegaysanaya maragyaashii baa la waayay adna dhaaro adna dhaaro dee waa loo kala barhayaa kolka halkaasay ku dhacda waayo dee keebaynu nidhaahnaa kanaa muduciyo kanaase mudda caleyh mid waliba uu yahay mid waliba waxna wuu sheeganayaa waana kan haysta kan kalena waa kadalik waxna waa loo sheeganaya waana la haystaa isagiibaa waxna sheeganaya waxna haysta markaa mid wali shareecaddu meesha ay keliyahay ka qaadeen qofka labada dhinacba laga dhegaysto markhaatiga waa tan oo kale iyo gar soomaalida iyo iyo tan kale qaanuunka wadcigaaba waxay sameeyaan labada dhinacba waxaa loodhanaya kana waa muduci kana waa madacali haye bal kana hala dhegaysta maragayaashiisa kana hala dhegaysto kolkaasaa maanta o dhan laf iyo dawraankaa lagu jiraya oo ay dawakaas meesha ka soo baxayaan kolse haddii arrintii cayntii qof uu haysto ama dayn lagu leeyahay ay tahay ka muduciguba markhaatiyaashiisa la dhegaystaa muduciga mudacaleyhiga markhaatiyaa lagama dhegaysto millad baa isaga lagu leeyahay marka maragyaa loo waayo sideedaba wuxuuna laga qaadaa mudiciga markhaatiyaasha albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar laakiin masaladan dee waxaa labadii sifaa kulmay oo labadii dhinacba ku kulmay marka xadiidku labadoodaba uu saameynaya waxa uu yihi haddaba fain waman lahu qofka usugnaaday xaqun calaa munkir mid diidan qofka xaq ku leh falahu waxa usugnaaday an ya'kudahu inuu ka qaato min maalihi xoolihiisa inuu ka qaato bigayri idnihi inuu ku qaato fain kaana muqiran hadduu ogol yahay falaa waxba yuu ka qaadan masaladani waxa weeye qof baa wax kuu ogol wax kuu diidan baan leeyahay xoolahaagi isla markaana hanti buu haystaa de cid kaaga goysana waad weyday haddaad xoog kaga qaadan karto balaayo ka weyne aanay ka imanayna dee dhan baad goosan intaadi in la-egun macnaha wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih wajazaau sayiatin sayiatu miluha intii leegun baad ka qaadan doontaa waxaagii wax la-eg haddii markaa dee aad istidhaahdo malaa xoog kagama qaadi karaysidna dawaabaad ka xadi doontaa ariiqa jaa-isa intii in la-egun baad xoolihiisa ka qaadan doontaa waa la isweydiiye dee ilaahay aakhira xoog ku weydiin maayo waxaa la weydiiye waa saalinkaas layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata xadiidkii waxa uu leeyahy qofkii u xelayay oo meermeeriye ciddii wax ku lahayd waxay taasi xalaalaynaysaa in sharaftiisana meel lagaga dhaco cuqubo iyo xeer ciqaabeedna la mariyo taasay xalaalaynaysaa taa weeyata uu ka hadlaya waana qofkiio wixiisii uun qaadanaya wey haddaba muqir buu u yahay oo wuu ogol yahay waa kuu ogol yahay falaa kama qaadanayo sababtoo ah waxaba laga yaabaa dee kol hadduu kuu ogol yahay inuu meel kale kaa debero ama ciduu wax ku leeyay kugu xawilo ayaa suuragala kol hadduu kuleeyahy wixii waad igu leeda waanaan ku siinaya dee markaa waa intuu meel kaleba kaa debere shardi un maaha inuu maalkan kaa kaa siiyo ee maalkiisana waxba ha ka goosanin laakiin waa haddii aanay markaana dee mumaadalo gelin iyo meermeerintii baabulkhiyaama haddii ay ka noqoto dee waxay isu dhigtay markaa inkaar iyo diid falahu an yauda an ya'kudahu min maalihi ay min maali munkir bigayri idnihi in dafara bihi hadduu ku guulaysto laakin yuqadamu jinsu xaqihi in wajada xaqiisa wixii la jinsiga ahaabuu horu maray hadduu geel ahaa geel buu ka qaadan wailaa hadduu waayo akhadahu wuu qaadan doonaa wa baacahu wuu iibin geel buu ku lahaa laakiin mishiin buu ka helay kaaba ha iibiyo washtaraa bihi jinsa xaqihi waxa uu markaa kusoo iibsan doonaa neefkiisii oo kale haadaa fii dayni ilaadamiy amaa dayn اllahi tacaala kazakaatin imtanaca almaalik min adaa'iha falaysa lilmustaxiqi alahdu min maalih sakadii laakiin dadkii masaakiinta ahaa akniyadii kuma qabsanaya in dafara liannahaa tatawaqafu calaa niya halkaa de waa isku oodnilaa masaakiinta hadday iyaguna ku qabsadaan akniyada waxaa ka qaadaya markaa dadka mas-uuliyiinta ah baa ka qaadaya baabu shahaada markhaatiyadiibuu halkan ka hadlaya macnaha shayga lagu markhaati kacayo nawciyadee buu yahay waa mid markhaatiyaashu qaybahay yeelanaya taxamulka iyo addaha maxaa u farqiya shuruudahee buu leeyahay qofka markhaatiga noqonaya dadkeebaana u markhaati furi karaynin waa kuwaas wuxuu ka hadli doonaa taxamuluhaa in la qaado shahaadadii iyo wa addaa-uhaa in la guto oo macnaha maxkamadda horteeda laga furo fardu kifaayatin wey fain lam yakun haddii aanu ahaanin ilaa huwa qofkan mooyaane tacayana calayh tacayana calayhi waajib bay ku tahay waajib cayniya markhaatigii in lasoo qaado kolka hore iyo in aada kolka dambe siduu ahaa u furto labaduba waa furdu kifaaya haddaad dhowr tihiin oo meel joogtaan oo aragtaan qof la dulmiyayo dee inaad isu diyaariso way inaad markhaati ka noqoto oo int intiina waa in laga helaa cid markhaati noqoto soo taxamusha si dadku dulmiga dhexdooda ahay uu usuulo ile qof waliba waa mas-uul weeyaan munkarkana in la diido oo la inkaaro weeye siyaabahaad ku inkaari kartaa waxa weeye adoo markhaati ka noqdo oo qofkan waajibkiisii la mariyo waxaan dulmiga samaynaya aada bay ula yaab badan tahay maantana dadku waxay sameeyaan markhaatigaba way ka cararaan galbeedkaasaa waxaa lagu leeyahay hadduu ninku arko jariimo dhacay bartaa uu joogaa buu dib uga laabanaya wuxuu isleeyahay in uun yaanad markhaati ka noqon waayo haddii uu markhaati galo wuxuu dareemayaa inaba wax maslaxadiisi inaanay ku jirin buu isagu isleeyahay dee macno kale oo ugu hoos jira iyo munkar ay inkaaraan iyo maslaxo caamo ah iyo haddiiba ku rooya unsur akhaaka baabkeedii iyo iimaaniyaad kale ma jiro wuxuu isleeyahay dhowr cishood shaqo tegi lahayd bay kaa xanibaysaa maxkamaddu sidaa darteed ha arkin innagana tiibaa baad moodaa inay ka dhacday tuug baa halkan jabsanaya berigii hore gub baa lagu odhan jiray fidrada saliimkaa la lahaa kaasaa dabeetana la qaban jiray iminka tuuggiibaaba wiil jabinaya kan wuxuu leeyahay cari soo eeg isna waa yahay buu leeyahay isna halkaasaabu ka noqonaya iminka khad ay oo munkarahoo dadka dhexdooda kusoo batay wey tuuggii markuu arko cid waxadaysa wuu hanjabayaa qofkaa qofkaasina dabeetana halkaasuu ka noqonaya oo isaguna aanu sheegaynin ciddii xaday iyo waxa waad ujeedaa wey in la jabsaday waad ujeedaabaa markaa ka dhacaysa dibkeeday leedahay marka waa fardulkifaaya waayo aayatu dayn markaad akrido dee taxamulu shahaada markhaatiga in marka loo yeedho dee uu ogolaado iyo qofkii kaatibka ahaa ee qoraaga ahaa labadaba aayaddu amar bay ku siisay haddaba hadduu qof keliya yahay ijraamka meeshaa ka dhacaya keligaaba arkaya waajib cayniya bay kugu tahay inaad xambaarto iyo in aad marka dambe markhaatigaa furtaba waa waajib cayniya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii dee xusayay khayru shuhadaa aladi yashhad qabla an yustashhad markhaatiyaasha waxa u khayr badan ka markhaati kacaya intaa looba yeedhanin ayuu markaa xusay mararka qaarkoodna muxuu xusay xadiidkaa mid ku cagsiya sharu shuhadaa aladi yashhadu qabla an yustashhad kolkaa kaasina waxa weeye iyadoon cidibo u baahnayn oo laga maaransan yahay buu isqadimaya toban kalaa la hayaa markhaatiya cidina uma yeedhanin wuu isa soo taagayaa muducigiibuu daba ordaya anaa ku markhaatiya buu leeyahay maxaa wada dee maslaxo gaara haddaanu doonayn ama wax riixayn waa mid laga maarmay kaasi buu fasiraya xadiid waa jamcan bayna xadiidayn walaa yajuuzu ma banaano an yaakuda inuu qaato ujratan mushqaayad xiina idin waktiga ah fain lam yatacayan haddii aanu markhaatigu waajib cayniya ku ahayn falahu laq mushqaayad waa qaadan karaa ninkan markhaatiga ahi isagu sidii ilaahay ku ogaa unbuu furaya marka horebana dee qof ma aha cid u leexanaya cid u laa cid u leexanaya mu ahayn qof dhinaciisa dhowranayu ahaa hase yeeshee dee qofkani hawl buu wadaa sidii kii qoraaga ahaa oo kale wax qoraya karaaniga ahaa baabkiisii hawl buu hayaa marka hawshani inta ay kifaa'iga tahay waajib kifaaiya mushqaayad wuu ka qaadan karaa laakiin waajib cayniya markuu noodo waxba kama qaadanayo oo dee furuudu caynka waxba lagama qaato fayasiiru kullu min ataxamuli waladaa farda cayn walaa yajuuzu an yaakuda calayhi ujratan xiinaydin cinda tacyiin fain lam yatacayan calayhi falahu ahdu lujra min almashhuudi lahu walasaxu anahu yajuuzu lahu lahd wain tacayana calayh asaxba saasuu ku sheegay ka hoosana mar leba qofkani wuu cadilmayaa hawlihiisibaa soo xidhmaya markaa sidii qoraaga ahaa qofkii qoraya oo kale waa in mushqaayadiisa la siiya iyo miyihiisa taasina ma keenaysa inuu markhaatigii qallowciyo waayo marka horeba dee qof caadilo waa inuu yii waashiduuda way cadli minku walaa tuqbalu lama yeelayo markhaatigii ilaa min xurin mukalafin naatiqin mustayqidin xasan dayaana addiyaana daahir lmuru'a qofka shuruudahaa leh ayaa laga aqbalaa waa inuu xor yahay addoon iga reeb mukalaf waa inuu yahay baaliq canqaad caaqila baaliq caaqil naatiq waa inuu yahay naatiq qof hadlaya mustayqid waa inuu yahay qof baraarugsan oon foorarin xasan idayaana markaa diintiisuna ay fiicantaho faasiq ahayn daahir lmuru'a muru'adiisuna ay wanaagsan tahay oo ninweynimaduna u ilaashan tahay markaa cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada ayaa kala jira dee muxadisiintuna waa kuwa cadlu riwaaya ayay ka warramaan halkaa cadlu shahaada ayaa si adag oo wuxuu kusii adag yahay marka halkan dee la eego cadlu shahaadaha xortii oo kale cabdigii ma noqonaya markhaati laakin cilmu lxadiid cabdigii waa warinaya kolka la eego ad cadlu shahaadaha ruuxa dumarkii meelaha qaarkood baanay markhaatigii gelayn laakiin kani waa gelayaa dee cilmu riwaaye ado ruuxii dumarkaay way gelaysa cadlu riwaayati wadaaka muslimu mukallafun min alkhasiisi yaslamu wain ubixa wa min asakaa'iri lam yaktarif shayan min alkabaa'iri isagu shantaas shardi buu lahaa wadaaka muslim mukalaf min alkhasiisi yaslam waa muru'adan uu sheegaya un lam yaktarif shayan min alkabaa'ir isba waa ka soo wada markaa kanaa sii dheeraad le weliba oo meelaha aynu sheegayno ayuu dheeraad ku leeyahy cadlu riwaayahaasi ayaa fudud labada oo dabicta cadlu shahaaduna uu sii adagi ixtiraaskii buu sheegayaa haddaba falaa tuqbalu lama yeelayo min muka min muqafal qof muqafala oo foorara muqafalkani waxa weeye wahwa kahratu afla kalai wa nisyaani oo qof isku daadsan oo aan waxba intidaamin karayn oo imika hadduu warkaa dhegaysto tiraa bal ku soo celi wuu bartiraynaya ziyaadooyin iyo nuqsaan buu keenaya faxusha kaladu walaa min saaxibi kabiiratin qof dembi weyn leh oo had iyo jeer beenta iyo xanta iyo dadka xoolahoodu cuna iyo waxaa dee ku caana walaa mid min mudminin calaa sagiira dembigii yaraa kii daa'imayeyna isagana maya ibnu cabaas bua baan filayaa mar la weydiiyey dunuubta taweeniya tayar uu ku jawaabayay laa kabiirata maca atawba walaa sagiirata maca alisraar qofkii hadduu kabiiradii ka toobadkeena laga dhaafo hadduu sagiiradii daa'imayana dee sagiiro lama yidhaahdee faqad kabura kabiira ayay noqotay oo buurtaasiba dee quruurux bay ka koobanta markaa sakiiradii hadduu daa'imayo oo musiru sakiira uu yahay kabiira ayay noqotay walaa minman laa muru'ata lahu qof isagu aan muru'o lahayn oo sharafta ku yarta kaana maya waxyaabo kale ay ku fasiri jireen markaa a'imada xadiidku eh iyagu qoladan xaggan ay ukaxeeyeen xirafka ayaa waxbaa ku dhib badan kuwan ka kannaasin waqayimi xamaami wanaxwi dalik dadka meelaha u shaqo taga weeye bu qaar wuxuu xaadhaba la arki maayo dadka howlahan ka shaqeeya waa kii wax xaadhayey kanaasku qayimu xamaam waa kii wax maydhayey waxaa kaluu yihi ka aklin wa shurbin wa kashfi ra'sin fii suuqin ligayri suuqiyin anoo gashani baa nagu yariyey waaya waa bay-aadka bay-adun baa loo eegaya waxyaabahaasoo kale haddii daliilaanu si gaara ugu soo aroorin bay-adaa loo eegaya marka dee bay-ada qaarkood baa laga yaabaa qofkii cimaamadaba in lagula yaabo sida meelaha qaarkoodba macawista ah markuu qofku gashado dee afka gacanta la saarayo oo wuxuuna loo arkayaa un qof luutiya oo camal qowm luut dadka waxeeya ayaa markaas qaata ninkiiba sheekh loo arki maayo ama saaxiibulmuruah walayahay baa la odhanaya waxay musiibadani cimaamadda sidoo kale iyada qudhigeedana matal sudan oo kale dee dumarkaa qaata marka waa waxyaabaha qaarkoodba adigu bikhtilaaf bay-aat wa tuqbalu waxaa la yeelayaa shah wa tuqbalu ba mise waa walaa tuqbalu wa tuqbalu waa la yeeli doonaa shahaadatu lacma kii indhalaawaha ahaa markhaatigiisa fii ma taxamala wixii uu soo qaaday qabla alcama intii aanu indhabeelin walaa tuqbalu lama yeelayo fii ma taxamala bacdahu wixii uu intii uu indhabeelay markhaati ka noqday kaa isaga lama aqbalayo intaasi dhahada ilaa ilaa bilistifaadati ilaa bilistifaada in waxani uu ku faafay bayna annaas dadka dhexdoodu iska faafsan yahay iska macruuf yahay aw mase yuqaalu waa waxaa la yidhi aw yuqaala ilaa an yuqaala in la yidhaahdo mooyaane fii udunihi dhegtiisa shay-un hadal baa lagu tuuray fa yumsiku lqaa'ila kiibuu dhab siiyey hadal ku dhawaaqay wayaxmiluhu ila alqaadi qaadiga ayuu geeyey wayashadu dabeetana wuxuu ku markhaati kacayaa indhalaawuhu bimaa qaala haadaa lahu kani wixii uu hadal ku yidhi indhoolaha damta ah markhaatigiisa laba jeer baa la aqbalayaa buu kuuri ide waxa weeye wixii uu dee markhaati ka ahaa intaanu indhabeelin qabla alcama waayo dee wuu arkayay oo waxaani wax u muuqanaya buu ahaa wax u muuqanaya ayuu ahaa markaa dee shuruudihii waxa ku jira waxaa ku jira an yakuuna basiiran baa ku jira basiir indhalaawe berigaa hore dee muu indhalaayn marka dambe uu furi karaa markhaatigii waxaa kaloo markhaati noqon karaa haddii mid agtiisa fadhiyaa uu hadal yidhaahdo dabeedna dhab buu siiyey sidii baaba boolisku isugu yimaa maxkamaddaa la isku geeyey kan aan hayaa waa ninka hadalkaa yidhi bu hebel anigaa dilay bu hebel hebel anaa dilay ama hebel hebel waxaasu igu leeyay ama afadaydu way furan tahay noocuu doonaya ha ahaado waxan dhab buu siiyey sidii baa markaa lagu geeyey maxkamadda dee wuu ka markhaati furi karaa waayo yaqiin buu uhayaa inuu qofkani hadal ka yidhi yaqiin ayuu uhay ayuu markaa uhayaa labadaa jeer weeye wayaxmiluhu ila alqaadi inuu dee qa tuurta ku qaado maaha ee ila alqaadi buu geeyo uu kaxeeyey ile ma qaadi karaya isleegihin wuu kaxeeyey ma hadduu doono gaadhidaha saaro walaa tuqbalu lama yeelayo buuhi shahaadatu shaks qofka markhaatigiisa liwaladihi wa waalidihi waladkiisa markhaatigu u furayo iyo waalidkiisa markhaatigu u furayo lama yeelayo walaa man walaa shahaadatu man qof markhaatigiina lama yeelayo yajuru linafsihi nafcan naftiisa usoo jiidaya dheer walaa man qofna lama yeelayo markhaatigiisa yadfacu canhaa dararan ka ka riixaya naftiisa dhibaato walaa shahaadatu alcadow calaa cadowi waa meelihii markaa tuhmaad timid awgeed markhaatiga loo daayay ee aan la aqbalayn weeye meelahani oo haddii weladkiisi iyo waalidkiisii uu qofkani u markhaati furayo waa insaanka waxaa iskaga jirta khaanad baa iskaga ban ayaa iska furan kiirada iyo uhiilinta intisaarka iyo waxyaabahaasi ay iskaga jiraan qofbana in bay ku tahay dadka kama ma kama wada madhnee waa sidaa la kacabsigo qofna way ku yar tahay qofna way ku weyn tahay qof iminka taqwadiisu way yartahay qofna waxa weeyaan de way fiicantay markaa kiiradan iyo xamaaska noocan ah iyo dareenkan xigtanimo iyo waxa noocan ahi qofkani waa bani aadam daciifa wa khuliqa alinsaanu daciifa way iskaga jirtaa un markaa sheekh kasta ha ahaado taqi kasta ha ahaado wuxunba haddana ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam markaa waa intuu dureerkiisa bal aada u badiyaaye dadkaasi hay iska joogeen intii isna ku dhib mudan lahaa sidii aanu qaadi ugu noqonaynin oanu waxba ugu xukumayn halkana markhaatiyuu u furi waalidkii iyo waladkiisii iyo cid kasta oo isaga dheef usoo jiidaysa dhibna ka riixaysa dee waa shariigiisii matala waa shuraako marka haddii kaa ay shuraakada yihiin wax lagu yeesho maxaa dhacaya isagiina waa lagu yeelanaya oo hantigoodiibaa meeshii wixii ay soo gelayaan sidoo kale kaa hadduu u furo ay shuraakada yihiin markhaatiga dee waxaa laga yaabaa in isagiina nafci usoo kordho waka markaa madhabku dee dadkan kooban bay kusoo ururiyeen laakiin aimada qaarkood dee xaaska iyaday ku daraan iyo maxay walaalihii iyabay ku daraan xawaashidii iyo aswaajtii iyabay ku daraan qoladani way soo yar ururiyeenoo waladka iyo waalidka ayuun bay kusoo ururiyeen meelo badan bay halkaa madaahibta ku kala duwan sidii baabunafaqa aynu kusoo marayno kale oo waxay dee qoladani qabaan inuu walaalkii ku markhaati furi karo oo zawjadii ku markhaati furi karato haluma jar laakiin qawaaciddan dambey soo gelayaan walaa shahaadatu man yajuru linafsihi nafcan walaa man yadfacu canha dararan haddii qofkii markuu afadiisa dee markhaati ay u noqoto ama isagu u noqdo dhibe ay soo meeshii soo gelayso ama dheefi dee kolkaana waa iska macruuf waa tan dambey gelaysaa kolka labadiisu cadowga ahana iskuma markhaati furayaan waayo dee waxaa laga yaabaa inuu maanta ku riixo oo uu ku furo ayaa suuragala walaa shahaadatu shaks markhaatiga qofkuna ma banaano calaa ficli nafsi naftiisa inuu markaa u markhaati furo ficilkeeda masale waxay ku iman kartaa qaadigii oo kale ayaa waxaa lale wuxuu leeyahay inaan sidaa xukumay baan markhaati ka ahay kuwa dhulbixiyayaasha ayaad arkaysaa iyadoo gaari lagu wadwado oo mid hebel ka ahaan jiray beri guddoomiye meesha ayay wadaana waxay leey markhaati buu yahay bay leeyihi wuxuu ka markhaati furaya calaa ficli nafsi inuu isagu siiyey oo uu sharciyeeyey waxaasuu ka markhaati kacaya waa calaa ficli nafsi maxaa iska macruufahoo loo diidayaa dee meeshii qofkani wuxuu iska ilaalinayaa in fashilaadi timaado cadaalad darro lagu tiriyo markaa qudhiisaasu tida ka madhnayn inuu isberi yeelayo oo uu leeyahay xukunkaagaa hore xukun hagaagsan ha noqdo hadduu fashilmo adiga iyo kii aada siisayba way isla fashilanta markaa iska xeji inuu u dhacdo arrintiisuba waxba ku ahayn wixii haddaba markhaatiyaashu markhaatigu qaybuhu lahaabuu halkan ku xus kolkaa waxau ihi fa yuqbalu fi lmaali maalkii waxaa la aqbalayaa iyo wamaa yuqsadu minhu lmaal iyo wixii maal looga qasto kalbayci iibkiiba weeyaane rajulaani laba nin baa markhaati noqon kara aw rajulun wamra'ataani ama nin iyo laba dumar ah aw shaahidun ama hal markhaati oo maca yamiini lmuddaci muddacigu uu dhaar ku kabayo waxa uu ku leeyahay wixii maala ama maal looga qasto waa qaacido caama oo dee cuquud fara badan oo wixii mucaamalaadka u badan ayaa markaa soo gelaysa waa kiradii muqaaradadii ijaaradii maxaynu idhaahnaa iyo haluma jar dee buyuucdii faraha badnayd marka caqdigani macnaha uu sugmo maal baa ku daba jira heshiiskaasi kolkuu sugmo maal baa ku daba jira marka taas oo kale waa laba nin baa markhaati ka noqonaya ama nin iyo laba dumara ama hal markhaati iyo dhaar oo madhabkani ay qabaan aimada qaarkood waa diidaan inuu ku kabi karo hal markhaati dhaar inuu ku kabi karo laakiin xadiid sunanka kusugan baa sheegaya inuu nebigu ku xukumay qadaa bishaahidin wayamiin soomaaliduna dee waa tan ay yidhaahdaan lukabta wey fulan bay yidhaahdeen marka uu hal marag u kaco waxa uu doodiisa horeba ku darsanayaa wixii iga naaftana lukabtaan u leeh ayuu doodiisa horeba ku darayaa muduci baan ahay oo markhaatiyaashaasaan leeyahay golajoogaan oo wixii iga naaftana lukabtaan u leeyahay wixii iga jaba wey iga jaba macnaha haddii markhaatiyaashaasi ay kala lumaanoo midun soo hado awood baan u leeyahay waxba hay weydiinin iminkaan idiin sii sheegaya inaan dhaarto on dabeetana ku kabo alyamiin maa shaahid maca alyamiin wa amaa maa shaygii wamaa shaygii laa yuqsadu minhu lmaal wixii aan maal looga qastay kanikaax waalxuduud lam yuqbal fiih lama aqbalayo isaga ilaa shaahidaani dakaraani wuxuuna la aqbalayaa un laba markhaati oo lablab ayuunbaa la aqbalaya mithal dee xuduuddii de waynu soo marayn xuduuddii waad soo dhaarto dee way badnaayeen nikaaxii dalaaqii rajciyadii kuwan oo dhanna labaa loo baahan yahay waa laba markhaati labadaa markhaati inuu qofku helo waa daruuri si markaa arrinkani uu sugmo waa qeyb labaad iyaguna maal ma aha laakiin marka arrinkani uu sugmo dee dalaaqii baa masal sugmaya ama nikaax baa sugmaya ama waxaa sugmaya rajciyadii wixii guurka iyo arrimihiisaas waa laba nin herintii hore iyo rajciyeytigii ashhiduu dhawey cadli minku baabkii haddaba masal waa ka baxdayoo waxani waa sine iyo arrimaheed wey iyadana waa ta walaa yuqbalu lama yeelayo fi zinaa walliwaad wa ityaani albahiima waxyaabaha noocaasa ilaa arbacatun dukuur afar lablab un wey sinadii iyo liwaadkii iyo qofkii dee edab daradiisu sii xumaatay ee ilaa xoolahaba gaadhay iyo arbaca dadka noocaasa waa arbaca min adhukuur in la helo wey suuratu nuur sidaa ay xusayso tuqbalu shahaadatum yashhaduuna anahum ra'awhu adkhala xashafatahu fii farjiha ilaahay arkaasay cadcadayn doonaa wax muhma looma baahno afar tuba waa inay saa isku raacaan marka haddii saddex noqdaan dee nisaabkii baa dhinmay iyagii unbaa markaa xadulqadafkii lagu lagu dhufan doonaa wa yuqbalu waa la yeelayaa waa qeybtii afraada markhaatiga fii maa shayga laa yadalicu calayhi rijaalu inta badan raggu waxa aanay eegin kal wilaadatiba weeye rajulaani baa la aqbali aw rajulun wamra'ataani aw arbacu niswatin waa qeybtii afraad adigu waxa uu soo kordhiyey maxay afar dumar ahoo isu baxay waa dhalmada iyo wixii ku saabsan dumarka arrimahooda hoosoose haddii raggelayaan dee kuwaa dhakhaatiirta hawshaa qaabilsan waa inay laba noqdaan dee waxay noo sheegayaan ama nin iyo labadaa dumar ee kaaliyayaashiisa ah ama afartaa dumar ah umulusooyinka ah kuwaasa hawshaa qaabilaya ilmahani masel soo dhashay miyuu noolaa mise wuu dhintay ma lab buu ahaa ma dhadig buu ahaa waxaan oo dhan waxbaa ku tacalluqa masel haddii qooni gaadhay oo la isu sheeganayo waxbaa meeshii ku jiri karaya markaa kuwan dee afar dumarihi way geli karaan waaya waxaa kaloo inoo soo horumaray baabusoom qayb shanaad oo markhaatiga ah oo hal markhaati in lagu af lagu soomi karayo ayaynu soo marnay bishii ramadaan hadduu qofku kudhi arko siduu ibnu cumarba xus ayuu lahaa dadku bishiiba isweydiiyeenoo markaasaa nebiga u sheegay inaan anigu arkay markaa dadkiibuu amar ku siiyey in la soomo isaguna waa soomay kolkaa taasina waa qayb shanaad oo hal qof hal nin oo keliya ayaa markaa isagiina uu ku sugmayaa siyaamka waana lagu ciidayaa dee dabcan haddii marka horeba lagu soomay soddon buuxihiina uu dhammaado ninkaa keliya hunba arrinkiisi la ictimaadaya oo lagu soomaya ilaa soddonkii baa dhammaadee waxau yihi wallahu subxaanahu wa tacaala aclam tama alkitaab intaasunbuu halkaasu ku joogaa kitaabka intaa yaro dambe waa iska shicir yaro iska oo hadday idiin faa'iideeyo sheekhu ama dhammaanteenba uu inoo fuda faa'ideeyo dee uu duceeyo
nuskhada asalka ah waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyni alislaamiya lamana badin karo idan la-aan